الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka degmada dayniile waa imisa khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ee la gaarsiiyey murtadiinta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan itoobiya dal ay colaaduhu halakeeyeen sannadihii lasoo dhaafay oo mar kale wajahaya khatarta dagaal cusub haddaba maxaa ka socda gudaha dalkaasi sideese xasaradaha siyaasadeed iyo kuwo amni ee sii xoogaysanaya saameyn ugu reebi kartaa geeska afrika warbixin ayaan soo gudbin doonnaa muqdisho shacabka oo bilaabay inay xabaalaha ka faagaan eheladooda oo sodomeeyo sano ka hor dhintay kadib markii kooxda riddada ay cagafgelisay qubuuro ku yaal degmada yaaqshid maamulka puntland oo dowladda turkiga si toos ah ugu eedeeyey duqaymaha ka dhanka ah kalluumaysatada ee ka dhacay gobolka nugaal soomaalida oo si layaab leh baraha bulshada ugu soo bandhigay maadaysi muujinaya dhulboobka uu xasan gurguurte ka wado muqdisho muwaadiniin etoobiyaan ah oo si weyn uga dhex muuqda kiisaska tahriibinta qaadka ee xuduudaha sacuudiga tirada dadka lagu la'yahay daadadkii ku dhuftay dalka neebaal oo kor u dhaaftay kun ruux xaflad loo qabtay arday ka qalinjabinaysay mu'asasada alxikma iyo iskuulka nidaamiga ah ee imaamu bukhaari oo ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha bashiir muxiyidiin iyo nuur cali warsame ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
الدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya dagaallo dhowr jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada dayniile dagaaladan oo ahaa kuwa u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxaay maanta ka dhaceen duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho dagaaladaasi oo in ka badan afar jeer lagu jabiyey murtadiinta ayaa waxaa lagu dilay toddoba murtad oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal halka lagu dhaawacay lix iyo toban kale sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi waxaay kusoo qaniimaysteen hub iyo agab ciidan oo laga soo furtay maleeshiyaadka riddada الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan itoobiya dal ay colaaduhu halakeeyeen sannadihii lasoo dhaafay oo mar kale wajahaya khatarta dagaal cusub haddaba maxaa ka socda gudaha dalkaasi sideese xasaradaha siyaasadeed iyo kuwo amni ee sii xoogaysanaya saameyn ugu reebi kartaa geeska afrika haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu idiin diyaarinay waxaana la diyaar ah walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman xilli geeska afrika uu wajahayo marxalad ay sii xoogaysanayaan colaadaha khilaafaadka siyaasadeed iyo loolanka juqraafiyeed indhaha gobolka iyo kuwa caalamkuba waxay mar kale ku jeedaan etoobiya oo ah dalka ugu dadka badan geeska afrika islamarkaana ku yaalla meel istiraatiiji ah calaamadaha ka soo baxaya gudaha dalka ayaa muujinaya in nabaddii laga rajeynayey heshiiskii bretoria ay weli la tacaalayso caqabada culus sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeeska adis standarad dagaalkii tigre ee ilaa wuxuu itoobiya gaarsiiyey burbur barakaac iyo khasaare aad u weyn inkastoo heshiiskii joojinta colaadda ee la gaaray nofembar uu soo afjaray wejigii ugu burburka badnaa ee dagaalka haddana heshiiskaas ma uusan xalin dhammaan khilaafaadkii siyaasadeed ee dagaalka salka u ahaa sida warbixintu tilmaamayso maanta xiisadda tigre ayaa mar kale soo cusboonaatay iyadoo ay jiraan iska hormaado siyaasadeed iyo warar ku saabsan abaabul militari oo ka dhacaya gudaha iyo hareeraha gobolka arrintan ayaa dib u soo nooleysay cabsi laga qabo in itoobiya ay mar kale wajahdo dagaal ballaaran xilli dalka uu weli la tacaalayo colaado iyo qalalaasi ka jira qaybo kale oo waddanka ka mid ah mid ka mid ah arrimaha ugu adag ee weli aan xalka loo helin waa mustaqbalka tigree human rights watch ayaa abril kii sheegtay in dadka tigreega ah ee ku nool ama ka soo jeeda deegaankaas ay weli wajahayaan xarig aan sharciyaysnayn xayiraado dhaqdhaqaaq iyo shaqo iyadoo in ka badan toddoba boqol iyo afartan kun oo qof oo ka barakacay gobolka tigree ay weli awoodi waayeen inay si ammaan ah ugu laabtaan guryahooda tani ayaa ka gudubtay heerka dhibaato bini'aadanimo oo keliya waxay noqotay khilaaf siyaasadeed iyo dastuur oo haddii aan xal loo helin sii abuuri karta sabab cusub oo dagaal dhul lagu muransan yahay dad barakacay iyo nidaam siyaasadeed oo dhinacyadu ay isku khilaafsan yihiin waxay noqon karaan dhimbil dib u horisa colaad aan weli si buuxda u demin ayuu leeyahay wargeysku xiisadda waxaa sii adkeeyey burburka kalsoonidii u dhexaysay dowladda federaalk itoobiya iyo hoggaanka siyaasadeed ee tigree bishii mey t b l f waxay ku dhawaaqday dib u soo celinta hay-adihii dowladda gobolka ee ka horeeyey dagaalka waxaa dib loogu soo celiyey golihii sharci dejinta oo loo magacaabay madaxweynaha gobolka tallaabadan ayaa sii adkeysay khilaafka ku saabsan cidda xaqa u leh inay maamusho tigree iyo qaabka siyaasadeed ee ka dhalanaya heshiiskii bretoria khilaafka noocan ayaa halis gaara leh marka siyaasaddu isu beddesho tartan ciidan marka uu dhinac walba uu arko tanaasul guuldaro halka heshiiska siyaasadeedna loo arko khatar waxaa meesha ka baxaya kalsoonidii loo baahnaa si nabad lagu dhiso taariikhda itoobiya waxay marar badan muujisay in khilaafaadka siyaasadeed ee loo adeegsado awood militari ay ugu dambeyn keenaan dhaawac ka ballaaran intii markii hore la filayey sidaas darteed su-aashu ma aha oo keliya in dagaal kale uu ka dhici karo tigree balse waxay tahay in itoobiya ay awood u leedahay inay xakamayso iskudhacyada siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee ka jira qeybo badan oo dalka ah dagaaladii tigree amhara iyo oromiya waxay muujinayaan in dhibaatadu aysan ku koobneen hal gobol oo keliya taasina waxay kordhinaysaa walaaca laga qabo mustaqbalka xasiloonida dalka ayaa lagu yidhi warbixintan uu daabacay adis standarad dhanka kale itoobiya waxay ku taallaa bartamaha geeska afrika oo ah gobol durbo wajahaya qalalaasi culus suudaan waxaa ka socda dagaal sokeeya oo saameyntiisu ay ka gudubtay xuduudaha halka xidhiirka itoobiya iyo eritareya uu weli xasaasi yahay intaasi waxaa dheer dadaalada itoobiya ee ku aadan helitaanka marinka badda cas ayaa gobolka ku kordhiyey loolan juqraafiyadeed oo cusub sidaas darteed haddii dagaal cusub uu ka qarxo waqooyiga itoobiya waxaa jirta cabsi ah inuusan ku ekaan doonin tigree waxa uu si toos ah ama si dadban u taaban karaa suudaan eritareya badda cas iyo danaha quwadaha dibadda tani waxay itoobiya ka dhigi kartaa meel ay ku kulmaan dhowr xulufo oo gobolka ka socda taasoo halisteeda ka weyn tahay dagaal gudaha ah oo keliya warbixinno lasoo bandhigay kii ayaa sidoo kale soo jeediyey eedeemo ku saabsan in itoobiya ay martigelisay xarumo lala xiriirinayo maleeshiyaadka r s f iyadoo sidoo kale la sheegay in arrinkaas ay xiriir la yeelan karto taageero ka timid dowladda imaaraadka carabta abudubay waxay iska fogeysay in r s f ay taageero militari uga soo dirto itoobiya wargeyska oo falanqayntiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay haddaba waxaa muuqata in amniga itoobiya iyo amniga geeska afrika ay si isa soo taraysa ay isugu xirmayaan itoobiya oo gudaha ka wajahaysa khilaafaadyo badan suudaan oo dagaal ku jirta eritareya iyo itoobiya oo xiriirkoodu xasaasi yahay iyo badda cas oo noqotay goob tartan caalami ah waxay abuureen xaalad gobolka ka dhigi karta mid aad u nugul waxaa sidoo kale muhiim ah in beesha caalamku aysan ku koobnaan hadalla ku saabsan xasiloonnida etoobiya midowda yurub ayaa dhowaan ka digay in xaaladda tigre ee halis gelin karto heshiiskii bretoria wuxuuna ku baaqay dejinta xiisadda iyo wadahadal siyaasadeed hase yeeshee digniin iyo bayaan keliya kuma filna haddii aan la helin dadaal joogto ah oo looga hortegayo in xiisaddu isu beddesho dagaal cusub haddaba xilli geeska afrika uu sii gelayo marxalad ay colaadaha ismarwaaga siyaasadeed iyo loolanka awoodaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ay sa soo tarayaan etoobiya waxay taagan tahay meel aad u xasaasi ah dal gudaha ka wajahaya khilaafaadyo hubaysan halka hareerihiisuna ay ka socdaan dagaallo iyo loolano istaraatiiji ah wuxuu si fudud u noqon karaa xudunta qalalaase ka ballaaran xuduudihiisa su-aasha maanta waxay tahay etoobiya ma awoodi doontaa inay ka gudubto khilaafaadkeeda siyaasadeed iyadoo adeegsanaysa wadahadal iyo heshiis mise geeska afrika ayaa mar kale indhihiisa ku arki doona dagaal etoobiya ka qarxa oo saameyntiisu ka gudubto xuduudaha dalka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman
إلى اليمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana magaalada muqdisho shacabka magaalada muqdisho ayaa bilaabay in ay xabaalaha ka faagaan eheladooda oo soddomeeyo sano ka hor dhintay kadib markii kooxda riddada ay cagafgelisay qubuuro ku yaal degmada yaaqshid wararka ka imaanaya degmada yaaqshid ayaa sheegaya in shacabka degmadaasi ay eheladooda oo soddon sano ka hor lagu aasay qubuuro halkaasi ku yaal lagu amray in ay lafahooda la soo baxaan kooxda riddada ayaa tallaabadan qaaday markii ay cagaf iyo maleeshiyo ay u hubaysay dhulboobka duldhigtay qubuurahaasi muuqaallo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay shacabkan oo ku howlan faagista qubuuraha eheladooda
hadda buula dagaal gaar weynaa iska celshi walaaga muuminka mirid marsada waj boodo lagu luqluqdo waa arkay inaan idhaafay
dhanka kale mid ka mid ah saraakiisha aadka ugu dhow xasan gurguurte ayaa lagu eedeeyey in uu boqolaal qoysas ah ka barakiciyey guryahooda oo ku yaal xaafadda iskuul towfiiq ee magaalada muqdisho xildhibaankan oo lagu magacaabo yuusuf kabaale ayaa la soo wariyey in uu xalay saqbarkii barakiciyey qoysas badan oo ku nool xaafadda iskuul towfiiq oo sidoo kale loo garan ogyahay lamagalaay ee ku taal degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho wuxuuna barakicintooda u adeegsaday sida la sheegay maleeshiyo badan oo murtadiin ah maleeshiyada uu xildhibaankan watay ayaa la sheegay inay dadka shacabka ah ku weerareen guryahooda weliba xilli ay dadku hurdeen maleeshiyaadka ayaana la soo wariyey inay shacabka ku qasbeen in ay guryahooda ka baxaan waxaana dumin lagu bilaabay sida la sheegay guryihii ay dadka shacabka ah degganaayeen boqolaal boos ayay wararku sheegayaan in ay ku yaalaan aagga dadka laga kiciyey xildhibaan yuusuf kabaale oo maalmo ka hor loo diiday in uu gudaha u galo magaalada nairobi ayaa ka mid ah shakhsiyaadka ku dhow xasan sheekh maxamuud ee qaybta ka ah dhulboobka xarkaha goostay ee ka socda magaalada caasimadda ah ee muqdisho أسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dhexe ayaannu isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalhaynta iyo guudmarka mirgaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay maamulka puntland oo dowladda turkiga si toos ah ugu eedeeyey duqeymaha ka dhanka ah kalluumaysatada ka dhacay gobolka nugaal waa cinwaanka warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo waxaynu ku bilaabanaysaa warbixinta sida tan maamulka ashaaldirarka puntland ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday cidda fulisay duqeymo dhowaan ka dhacay gobolka nugaal oo lagu laayay dad la sheegay inay kalluumaysato ahaayeen wasiir ku-xigeenka amniga puntland cabdiraxmaan yuusuf dujaana ayaa ku eedeeyey dowladda dabadhilafka ah ee turkiga duqeymihii ka dhacay xeebaha gobolka nugaal ee ay ku dhinteen dhowr iyo toban qof dujaano oo waraysi siinayey mid ka mid ah warbaahinada dowladda ingiriiska ayaa sheegay in cidda duqeymaha waxshinimada ah geysatay ay tahay turkiga wuxuu intaasi ku daray in puntland ay qabatay dad dibadda ka yimid oo watay qalabka g b s-ka iyo kombyuutaro loo adeegsanayay la socodka maraakiibta boqolaal meel u jira xebaha kuwaasoo uu sheegay in ay la shaqaynayaan kooxaha hubaysan ee burcadbadeedda kooxaha hubaysan ee burcadbadeedda ayaa xeebaha maamulka puntland ku haysta lix markab iyo ku dhowaad boqol qof oo ah shaqaalihii saarnaa maraakiibtaasi kuwaasoo ay ka dalbadeen lacag madax furasho ah ku dhowaad isbuuc ka horeeyay ahayd markii duqeymo kale ay ka dhaceen deegaano ay ka mid yihiin xeebaha degmada gudub jiiraan iyo deegaanka garmaal oo ay ku dhinteen dhowr iyo toban qof oo la sheegay inay ahaayeen dad kalluumaysato ah warbixintii soomaali mimo lagu qoray haddaynu intaa kaga gudubno markana muwaadiniin etoobiyaan ah oo si weyn uga dhex muuqda kiisaska tahriibinta qaadka ee xuduudaha sacuudiga waa cinwaanka warbixin lagu qoray shabakadda wararka ee calamada muwaadiniin etoobiyaan ah ayaa si joogtaha uga soo muuqday howlgallada ay ciidamada ilaalada nidaamka al sacuud bishan agosto ay ku qabteen qaad iyo daroogooyin kale gaar ahaan gobollada jiisaan iyo asiir ee koonfurta dalkaasi warbixinada rasmiga ah ee ay baahiyeen warbaahinta sacuudiga ayaa muujinaya in tiro badan oo ka mid ah dadka lagu qabtay kiiskaasi ay ahaayeen etoobiyaan intii u dhexaysay saddex tobankii iyo shan iyo labaatankii agoost ciidamada ilaalada xuduudaha sacuudiga ayaa howlgallo kala duwan ku qabtay siddeed boqol iyo siddeetan kilogaram oo qaad ah ugu yaraan afar iyo labaatan muwaadin oo etoobiyaan ah ayaa lagu sheegay inay ka mid ahaayeen dadka loo qabtay kiiskaas qaadka muddadaasi iyadoo sidoo kale muwaadiniin yemeni ah lagu qabtay qaar ka mid ah howlgallada xog cusub oo soo baxday lix iyo labaatankii agoosto ayaa sii xoojisay muuqaalka muwaadiniinta etoobiyaanka ah ee kiiskaas maalintaas ciidamada sacuudiga waxay sheegeen inay saddex howlgal ku qabteen laba iyo toban muwaadin oo etoobiyaan ah iyadoo la helay laba boqol iyo sagaashan kilogaram oo qaad ah soddon iyo saddex kilogaram oo xashiish ah iyo toddobaatan iyo laba kun afar boqol shan iyo toban kiniin oo ku jira dawooyin isticmaalkooda la xakameeyo afar etoobiyaan ah ayaa jiisaan lagu qabtay iyagoo lagu eedeeyey tahriibinta soddon iyo saddex kilogaram oo xashiish ah iyo sagaashan kilogaram oo qaad ah halka afar kale lagu qabtay toddobaatan iyo laba kun afar boqol shan iyo toban kiniini ah asiirna afar etoobiyaan ah ayaa lagu qabtay laba boqoloo garam oo qaad ah afar iyo labaatankii agoosto ciidamada ilaalada xuduudaha ayaa sheegay inay shan etoobiyaan ah ku qabteen asiir iyo jazaan hal qof ayaa degmada al arbu ee asiir lagu qabtay isagoo lagu eedeeyey tahriibinta sagaashan iyo lix kilogaram oo qaad ah halka afar etoobiyaan ah lagu qabtay aldayiir ee jiisaan iyagoo lala xiriiriyey boqol iyo lixdan kilogaram oo qaad ah wadarta qaadka labadaasi kiis waxay gaaraysaa laba boqol konton iyo lix kilogaram sidoo kale saddex iyo tobankii agoosto sagaal etoobiyaan ah ayaa lagu qabtay aldayiir ee gobolka jiisaan iyadoo ciidamada xuduuduhu sheegeen inay tahriibinayeen laba boqol garam oo qaad ah kiiskan waxaa si gaar ah u xaqiijiyey dhowr warbaahin oo sacuudi ah warbixintii calamada ayay taasi ahayd markana websayteka reediyoga alfurqaan iyo warbixin lagu qoray tirada dadka lagu la'yahay daadadkii ku dhuftay dalka nebaal oo kor u dhaaftay kun ruux waa cinwaanka warbixinta maalintii shalay daadad xooggan ayaa waxay ku dhufteen dalka nebaal iyo qaybo ka mid ah shiinaha kuwaasoo sababay khasaa'ir baaxad leh oo naf iyo maalba leh iyadoo tafaasiil dheeraad ah laga helayo tirada dadka ku dhintay iyo kuwa lagu la'yahay daadadkaas xukuumadda beijing ayaa waxay maanta oo khamiis aheyd shaacisay in ku dhowaad kun iyo shan boqol oo ruux lagu la'yahay daadadka ku dhuftay dalka nebaal iyo qaybo ka mid ah shiinaha kuwaasoo ugu yaraan siddeed boqol oo ka mid ah ay yihiin dad ajaanib ah kuna jiraan ameerikaan iyo kuwa ka soo jeeda dalka ingiriiska mas-uuliyiinta shiinaha waxay sidoo kale sheegeen in uu burburay gidaar dhoobo iyo dhagaxaan ka samaysnaa oo ku teedsanaa webiga ku yaala xadka labada dal taasoo sababtay in daadadku ay ku fatahaan deegaano dhowr ah booliska shiinaha ayaa waxay sheegeen in tirada dadka ku dhintay daadadka ay kor u dhaafayaan boqol lixdan iyo shan ruux halka ay socdaan baadigoobka kuwo kale oo weli lagu laayahay musiibadan ku dhufatay dalalka nebaal iyo shiinaha afhayeen u hadlay booliska shiinaha waxa uu tilmaamay in tirada dhimashada ay daqiiqad walba kordhi karto maadaama ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo dadka maqan ayna suurtagal tahay in la helo meydad hor leh ku dhowaad lix boqol oo ka mid ah siddeed boqol labaatan iyo lix ruux oo ajaanib ah ayaa waxaa lagu laayahay dalka nebaal halka telefishinka shiinaha oo maanta shaaciyey in tirada dadka lagu laayahay daadadka ku dhuftay dalkaasi ay gaartay shan boqol konton sideed ruux kuwaasoo laba boqol lixdan ka mid ah ay yihiin ajaanib muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinayey daadad xooggan oo burburinaya guryo gaadiid iyo waddooyin muhiim ah oo ku yaala mandiqadaha ay musiibadu ka dhacday waxaana sidoo kale la arkayaa tobanan ruux oo mar quraa la weynayo sababo ku aadan daadadka oo ka sarmaray dadkaasi warbixinno ka soo baxay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda nebaal ayaa sidoo kale sheegaya in dhulgariir uu ka dhacay mandiqad ku taalla dalkaas taasoo sababtay burburka qaybo ka mid ah webiga ku yaalla nebaal warbixintii websaytka rediyoga alfurqaan ayay taasi ahayd aad baad u mahadsan tahay walaalka abuusheyba maxay ahayd hadalhayntii maanta ee baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshadu ay ku wada xidhiirto waxaa si weyn looga hadalayaa saacadihii lasoo dhaafay arrinta dhulboobka oo noqday qodob si aad ah u taabtay bulshada soomaaliyeed dadka soomaalida ah ee baraha bulshada ku kala warqaatay ayaa bilaabay in ay muuqaalo ka sameeyaan madaxda kooxda riddada ee caadaystay barkixinta shacabka baraha facebook iyo tigtok waxaa qabsaday hadalhaynta arrintan waxayna dadku soo qaadanayeen muuqaalo muujinaya dad dhulkoodii la boobay kadibna geedaha dushooda guryo ka samaystay kadibna odhanaya bilaayaha idinku dhacdee haddana geedaha dushooda cagaf cagafta ah nooga daba keenina waa muuqaalo mala'awaal ah balse bannaanka soo dhigaya quusta shacabka iyo bahalnimada kooxda riddada oo meel walba oo dad nabad ah ku degan yahay hunguri ka soo galay sidoo kale waxaa social mediaha si aad ah looga hadalhayaa guryo dabaqyo ah oo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada ay muqdisho ka dhisanayaan xili ay burburinayaan guryaha dadka shacabka ah qaar ka mid ah fikradaha dadweynaha oo aynu si gaar ah u eegnay ayaa sida tan fikirkoodu ahaa xasan xaaji aadan qof magaciisa ku sheegay wuxuu leeyahay waxaa ii muuqata birmad leh oo geedkaasi meel qaldan ku yaalla dhahaya oo cagaf u soo diray xamdi cabdi faarax waxay leedahay xataa haddii geedaha waaweyn ee baadiyaha ku yaalla guryo laga dul samaysto xasan gacan taagte waa soo hunguriyeynayaa iga qortaas bilyandhaan qof la baxay wuxuu leeyahay shibdheh gacan kugabad baynu ku jirnaaye cabdulahi yuusuf bacadle ayaa wuxuu leeyahay dhulka waa looga guuray cagaftii geedaha korkooda miyaa loo guuray cali cabdulaahi dirir ayaa wuxuu yidhi asna geedkaas waa la gaabinayaa bay ku hayaan qoladii cagaf cagafta hayay dooliga cabdicasiis cabbaas nuur ayaa wuxuu yidhi meeshaan hotod bay u eg tahay oo basiibo baynu ka dhigaynaa tuugada ayaa dadka u gelaysaa sidaas daraaddeed cagaftii beri xaggan bay ku soo wajahan tahay xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mirigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuusheyba
أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana jubbada hoose xaflad loo qabtay arday ka qalin jabinaysay mu'asasada alxikma iyo iskuulka nidaamiga ah ee imaam bukhaari ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose munaasabadanna waxay ku qalin jabinayeen labaatan arday oo wax ka baranaysay mu'asasada alxikma iyo iskuulka imaamu bukhaari ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi waxaana xafladda soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana loo qabtay toddoba iyo toban arday oo ka baxay mu'asasada alxikma kuwaas oo bartay funuun kala duwan sida caafimaadka harqaanka luuqadaha iyo culuum kale waxaa sidoo kale iyagana xafladda qayb ka ahaa saddex arday oo iyaguna ka qalinjabiyey iskuulka hoose dhexe ee imaamu bukhaari ee degmada jamaame munaasabada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxgarad culimo waalidiinta dhalay ardayda qalinjabintooda loo fadhiyey iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa ugu horeyn munaasabada bandhig cilmiyeed ku sameeyey ardayda الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أنزل كتابه باللغة العربية ببيان وفصاحة كما قال عز وجل في كتابه قرآنا عربيا غير ذي عوج أما بعد أيها الحفل الكرام تقبلوا مني تحية تحمل في طياتها نور ورحمة وتحية تبرد الخلوب وهي أحلى من العسل وتحية جاءت من تلميذات مؤسسة الحكمة إلى جميع المشاركين في هذه الحفلة حفلة تخرج بمواد كثيرة منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والصحة درسنا هذه المواد دراسة كاملة لأن التعليم مصباح الحياة اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل ومن المعلوم أن مجال التعليم صعب جدا ولكن فيه ذكريات أتذكر حينما أذهب كل يوم إلى المؤسسة والشمس في رأد الضحى تفوقني بشدة حرارتها وفي بعض الأحيان تقول نفسي فيما الإقامة بالتعليم لا سكن بها ولا راحة فيها ولا ثمن وفي نفس الوقت تذكرت قول الشاعر الدهر يعكس آمالي ويخنعني من الغنيمة بعد الكد والغفل والحمد لله في هذا اليوم السعيد أختطف ثمار الصبر قال الشاعر وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا All praise is due to Allah, the most merciful first. I would like to express my sincere graduated to the dedicated teachers and the staff of Al Hikmah Foundation or Center for the Guardian's Vision and the Commitment Diploma. My dear students, remember knowledge becomes when it is used with discipline, good directory, and the intention of Al Hikmah. So as it is with the honesty and the excellence. This achievement is not only a certificate of completion and the excellence as you step forward, keep learning, keep improving, and never underestimate your vocation. May Allah be baraka in your skills, your time, and your future careers. Congratulations once again to all our graduates, guests, may your journey ahead.
السلام عليكم وعليكم السلام.
Can I make conversation about health?
Yes, I can.
What is the communicable disease?
Communicable disease is those spread as a doctor and a doctor why by man to man and animal to animal or animal to man.
What is the color the disease those breed from animal to man?
The disease those come from animal to man called a hostis.
What is the causative agents of all communicable disease?
All communicable disease causative leaf microorganisms.
What are they?
The leaf microorganisms such as bacteria, virus, fungus, mycoplasma, rickettsia, helminthics, protozoa.
Can you tell me please some of the communicable disease?
Yes, I count as follows. Malaria, diarrhea, STD, gonorrhea, syphilis, AIDS, meningitis, typhoid, jaundice, worms.
What is the sickest killer of the disease?
There are tetanus, diarrhea, whooping cough, polio, measles, tuberculosis, or TB.
What is the malaria?
Malaria is disease that attack to red blood cells of human being.
What is the causative agents of malaria?
The malaria causative protozoa, those breeding for Plasmodium.
What are they?
Therefore, Plasmodium, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium fifacis.
What are diagnosis or symptoms of malaria?
The diagnosis or symptoms of malaria are fever with gilis, headache, noses and aphomatic, high fever, sporadic package.
How much incubation period of malaria?
It arrives in 8, 28, 10 days.
suldaan xaydar oo ah suldaanka guud ee beelaha direed ee jubbada hoose ayaa munaasabada ka hadlay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا مهدنا الله يسقناتي وحكى لهم مهدنا مكتب وتربية وتعليم وهير كان سو غيرسي قبل جبهة هوس غارهان دقمة الجماعة tacliinteeda madarasooyinka ka furan si labada gobol loo kala saaray gobolka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ay u kala naqdeen hore mugda uu jirnay mugdigaasna ilaahay waa naga bixiyey waxaa sabab u ahaa maktabu tarbiya tacliim si guuda maktabka dhexena waa u mahad celinaynaa gaar ahaan maamulka gobolka jubbada hoose maktabu tarbiya iyo tacliim ninka amiirku ah iyo makaatiibtiisa dhammaan waa u mahad celinaynaa gaar ahaan macalimiinta oo madarasooyinka saddex madaraso ka furan degmada jamaame maamuul iyo macalimiinka ahaan iyakana waa u mahad celinaynaa runtii xafladan oo alxigmo maanta ay samaysay alxigmo wax badana jamaam ay ka bedeshay waqhtiyii hore waxaa jirtay maxaas ahaa gabdhaha amba habeenka dhammaan si guud ah ragga dharku ku abiri jiray sharqaamanka iyo wax nidaamkaas ma jirin waa arrin aad u qaabdaran ay aheeday ilaaha ka saaray alxigma ayaa ka saartay gabdhihii wax barteen wax badana degmada jamaam oo xumaanoo ka jirtay ayay ka saareen wax badana jiro beledka ay ku nuuriyeen waxaa ka mid ah cilaanka hadda cilaanka hooyooyinkii lixdan jir toddobaatan jir ahaayeen waa isbedeleen gabdhahana bedeleen nuuc kale alxigmay ku samaysay markaad waxaa ka codsanen alxigmo odayaasha lixdan jirka ah toddobaatan jirka boos waa loo leeyahay habeenkii waa isbedeleen dhallinyartii u baahan buu fiiriyo hayin marka uninkin waxaa leenahay alxigma odayaasha waxa uu fiiriyaan uninkina nagula soo kiciyo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suldaan maslax oo ah suldaanka beelaha harti ayaa isagana munaasabada ka hadlay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية مهد إلينا يا الله سبحانه وتعالى نأبوري نغدق دد مسلمين نفهم سي حقه الله سيئن مهد إلينا مر لباد يمر سدحاد بو أسيئن مهد إلينا إن شاء الله ثم waxaan mahadcelinaynaa xarakata shabaab ulmujaahidiin ilaahay falligiisa iyo karamkiisa gaalada nagu soo duushay u diiday hurdada iyo gamaa u diiday tusisay inay leeyihiin dalka rijaal inay leeyihiin tusisay sidoo kale ayagana waanu mahadcelinaynaa amnigan aan ku naaloonayno maanta aan ku jifno halkaan aan ku fadhinno ilaahay subxaanahu wa tacaala bisabab xaraka almujaahidiin unoo soo marsiiyey ayagana waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan u mahad celinayaa mu'asasada alxigma mucalimiinteeda iyo maxaan ku idhaahdaa madrasatu albukhaari ayagana juhdiga ay geliyeen ardayda maanta na hor fadhido ee aan dhihi karno carruurtii aan dhalnay ama walaaladeenna maanta na tusiyey in maxaan ku idhaahdaa cilmiga u yaallo degmada aan ku dhalannay lagana baran karo dadkane wax muuqdo oo ay arki karaan intiis itaabsiyo la tusiyey gabdhihii ayagana sidaasoo kale waanu mahad celinaynaa arrintaas kusoo tababartay waxaanu mahad celinaynaa odayaashii dhaqanka salaadiinta culamaa udiinka macallimiintii maxaan ku idhaha ganacsatada dhammaan waa mahad celinaynaa maxaa yeelay gabdhaha hadda waxay na tusiyeen tacliintii ay soo barteen maxaan ku idhahdaa caafimaadka ayadoo ku baxayso luqada ingiriisiya iyo mid soomaaliga iyadoo ku baxayso labadaba si cayaan ay noo tusiyeen wakadalika gabdhaha luqadda carabiga ayagana aad iyo aad bay macnaha maxkuraada u fahmeen luqadda carabiga waa luqadeennii maadaama aan nahay dad islaam ah in la bartana waa muhim jiddana waxayna kaa saacidaysaa waxay kaa saacidaysaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sal alla alayh wasalam waxaan ku baraarujinaa ummadda inay luqadda carabiga bartaan maxaan ku idhahdaa ilmahoodana ay ku tarbiyeeyaan waxyaabihii kale waa maxaan ku idhahdaa waa iska zaa'idso laakiin luqadda waa muhim hala barto carabiga marka waxaan leeyahay insha raxmaan maanta waxaa noo muuqdo gabdho kuwii aan dhalnay waxaa laga yaabaa saakatii aan dhalnay inay ku jirto mana garanayo sidaana waan rabaa insha allah islaamka oo lagu yaqaanaa waxaan leeyahay insha raxmaan ilmaha dalka waxbarashaa taala hala baro wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suldaan maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada hoose ayaa markiisa munaasabada ka hadlay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الحمد لله ثم الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى يا أم هذه هنا inagu soo kulmiyey halkan ay ka dhacaysa takharujka maktabu tarabiya watacliim muasasadiisa gaarka ah oo ah muasasatu alxikma adafcat lulaa hadda ay ka takharujayaan dafcada ugu hore jazaau llahu khayra aljaza wa axsana allahu ilaykum ardaydii iyo macalimiintii juhdiga ay dadaalka bixiyey allah subxaana wataala waxaa lena miisaanka xasanaadka allah idin saaro ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu ina siiyey diin shaamil ah oo dhammaystiran anoo ku hadla afka odayaasha ku dhaqanka shareecada jubba sufla meeshaan gabdhaha waxay soo bandhigeen wax macnaha na qiirogeliya limaada gaalada iyo gaala raacyada iyo cadowga alla subxaana wa tacaala mar walba waxay sheegaan inay waxbarashada xaggooda jirto waxaan leenaha annagana muslimiin baa nahay waa isku tashanay waxbarashada xaggeena jirtaa gabadha muslimka ah oo xijaaban maanta hadday ingiriis u baahato ingiriiska wax alla waxay rabta kaga hadli karto aan lagu khaldaynin oo ingiriiska baratay oo caalim ku noqotay kitaabkii tawxiidka baratay diinteedii qur-aanka xifdisan axaadiistii rasuulka xifdisan siirada xifdisan fiqiga xifdisan maanta ayul wasiila loo kaco taqaano iyo gabadha ma laga yaabo inay meelaha maanta ayaga caalamka u yaqaanaan oo ay sheegaan oo uu soo dhammaystay macnaha jaamacad kasta ha ka soo baxdo laakiin gabadhaa jaamacad ka soo baxda hadday dahaarada ay ka saynin gabarab ay dahaaro ma kasayso cibaadana ma kasayso siire iyo axaadiisna ma taqaano laakiin maxaa la soo baray intaa adduunyaa la soo baray gabadha marka alxamdulilah maanta annaga waxaan ilaahay fadligii ah alxikma gabdhaha waxay ku soo barteen caafimaadka waxay ku barteen cilaansaarka waxay ku barteen xarqaanka ayu markaa wasiilo loo baahnaa oo danawi ah way barteen waxaa faa'iido kale ah oo maanta ku haysana waxay tahay gabdhaheenna tawxiid saxiixay haystaan laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah bay si dhab u qaateen waxay kaloo qaateen alwalaa walbaraa maanta cidda cadowga u ah iyo ciddaan cadowga u ahaynna way kala yaqaanaan ilaahay fadligii cidda la xiriirinayo waa muslimiinta iyo cidda allah subxaana wa tacaala ku xiran iyo cidda kitaabka ilaahay u gargaarayso waxay og yihiin maanta kuwa gaalada raacay oo caqiidada faasidka qaatay iyaga iyo culamaa usuugoodaba waxay wadaan inay baatil yihiin gabdhaha muslimaadka oo walaayooyin ku nool maanta saasay dareensan yihiin wayna garanayaan falilahi alxamdu walmanna arrinkaa marka ilaahay baa loogu mahadinayaa tuma waxaa loogu mahadinayaa walaalaha mujaahidiinta ah oo maanta dhiigoodii iyo naftoodii u huray diinka ilaahay subxana wa tacaala sidii loo baran lahaa gabdhaha muslimaadka marka waxaan dhihi lahaa waxaad barateen waa wax muslimiinta ay u baahan yihiin waay waa wuxuu qaryooyinka iyo magaalada iyo degmada ad joogtaan bay u baahan tahay waay muslimiinta dhammaanna waxaan u dardaarmayaa meeshaan biyo webi ayaa socda cidna way ka faa'iidaysanaysaa cidna iyadoo joogtaysan faa'iidaysanin marka yaa khasaare qabo waxaa khasaare qabta cidda maanta cilmigan iyo waxbarashadan socoto haddana jooga aana ka faa'iidaysanin ka waran intaana laga yaabo in islaamka uu dhex joogo haddana wax qofka wuxuu noqonayaa qof biyo geed biyo ku dhex qalalo kale in cilmiga maalin kasta la qaato maalin waxaa qurdubaa lasoo xiraa maalin waxaa lasoo xiraa muasasatu alxikma maanta aan xiraynaa maalin waxaa lasoo xiraa imaam bukhaari ashahaada laga bixiya maalin walba dafcaa soo baxda falilahi alxamdu walmanna dadna waxaa laga yaaba intaas inay joogaan ilmahoodna u joogaan dadna way qaybsameen waxaa laga yaha ilmeygaan qaxootaan u dirsaday ama kenyaan u dirsaday ama xamar aan u dirsaday inay leeyihiin laakiin ninka camalka aakhirana barta midda adduunyana barta waxaa waaye ilaahay fadligii waxaan ka rajaynaynaa inay diinta ilaahay u nusreeyaan gabdhaha marka waxaan leenahay diinta ilaahay u nusreeya saaad u barateen cilmigaas ugu camalfalaa cilmi waa la bartay laakiin wuxuu rabaa in lagu camalfalo marka nafteyda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmi lahaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa waxaan khalday min nafsi washaydaan waxaan saxay fa min allah wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu